walaal anigu waxaan joogaa meesha la yidhaahdo garaca waan ku suganaa saddex beri meeshaana shaagalad doonyaa yimi goor adigu toban saaca saddex doonyood baa yimi haye
doonyahaasu ay kasoo degeen ciidan ilaa aan isleeyahay kolleyna saddex boqol ba ama afar boqol ba meelaha
meeqa doonyooday ahaayeen
saddex doonyood baan anigu arkay
haye alo ha marka maxay magaalada ka sameeyeen
ka bacdi magaaladii way yimaadeen wax aniga ma joogin waan ka baxay wax ay hadda ku sameeyeen iyo cid ay waxyeeleenna ma aan maqal magaaladan intii badnaay dadku wuu ka baxay oo dad badan oo saasi kuma harin dacdeenna xal goor sagaal saaca ayay nimankaas ka baxeen magaalada doonihiina way iska direen oo marka hore ay direen fiidka horeba iyaguna way lugeeyeen magaalada way ka baxeen marka lug hadda meel dheer kuma gaari karaan ma baabuuray wateen haddiise ay lugeeyeen dhinaceebay aadeen
waxay aadeen dhinacaas waxay aadeen waqooyiga
haye waqooyiga garacad markii la joogo xaggee ku beegan
waxaa ku beegan meel kolley hadda godob dhinaca godob iyo ayl iyo unbaa uga beegan
haye marka wax kaloo xooga ma ka hesheen mase jiraan ciidamo dabagaloo isku dayay waan ka helnay waan ka daba tagnay saakay dii aan ka daba tagnayna kuli meel la yidhahdo oo toban kilomitr meelaha uji dheer magaalada garacad oo tuulo ah meel ka sarreyso oo adigu dee dhagxaan dooxooyinka ka sarreeya oo miyiga ah u dhow iyagoo joogaan ugu tagna meel barked ku taallo oo meeshaas adigu dooxooyinka barkadaha dadku reliyaha ka bataan barked ku taalla iyagoo joogaan ugu tagna
marka wax iska hor imaada miyaa dhacay marka meesha la isugu tagay wax iska hor imaada iyo wax dhiba ma midna ma dhicin annaguna markii ma anaa wadin faryar baan ahayn hadeyn markii aan halkaa ugu tagnay waan kasoo laabanay marka laba ciidan markay isku yimaadaan oo weliba maleeshiyada al-shabaab iyo ciidankii maamulka puntland siday ku dhacaysaa iyagoon haddana waxba dhex marin inay soo kala noqdaan oo aad kasoo noqotaan maxaa u daba socoteen markii hore
walaashay annaga waxaanu hubinayna meesha ay gaareen iyo meesha ay ku sugan yihiin ciidan ma anaan ahayn aniga fasax baan ku imi meesha ciidan ahaan uga anaanimaan fasax iyo arrimo aniga ii gaar ahaa oo kaleeta baan usoo aaday meesha weyn marka hadda xaaladda garacad waa sidee dadkuse walwal intee leega ayay qabaan garacad hadda waa sawiga hadda garacad waa degan yahay wax dhibii kama jiraanin waxaan kale oo hadda idaacadadii laga dhegaystay oo aan ka dhegaysanayo b b c da dad ku yidhi doonyo afara ayaa yimid oo joogo idama kala keenay waxba kama jiraan arrintaan inay been tahay baan sheegaynaa dadka oo waxba ka jirin adigu marka hadda waxaad joogtaa garacad
aniga hadda waxaan ku suganahay garacad baan ku suganahay ceebteedii baan ku suganahay meesha ay shalagala kasoo degeen baan ku suganahay marka maamulka puntland wax ciidamo dheeriya ma keena deegaanka si looga hortaga haddii ay dhacdo inay mar kale deegaanka yimaadaan maleeshiyadaasi
arrintaas awal hore uma ay dhicin mana ay dhicin dee tanoo kale inta ka hor laakiin hadda waa diyaar weeye diyaar baa loo yahay wayna dhacaysaa wayna wayna jiraan waa lagu camal jiraa marka ma ogaateen ciidankaasi dhowrka boqole ee aada sheegtay doomaha watay halka ay ka yimaadeen
waxay ka yimaadeen aan xogta sida aan ku hayno dhabta ah inay doonyahan kollay kalluumaysi u badnaayeen oo doonyo badan oo waddanka isaga firaqsan oo iska kalluumaysto yeman iyo meelaha laga soo kegeysto oo waxyaabaha iska jooga inay soo afduubteen doonyo ilaa xarar dheero hobiyo igo meelaha ku xiraa
marka xaggee ka yimaadeen ciidankan
waxay ka yimaadeen ilaa xarar dheero iyo cigo ilaa hobiyo eeriyaasi ka yimaadeen nimankan
marka ma ciidan aa isleedihiin waa ciidan loogu talagalay oo al-shabaaba in ay deegaanada puntland weerar ay ka fuliyaan baa ciidanku sidaasaan aada intiqaadsannahay kolay loo halka loogu talagalay inay amniga puntland waxylaga inuu yahay balse laakiin hade inaguna ku talagalkeeda waynu qabnaa hadda